marka koowaad walaalay waa mabdi-iyan waan soo dhaweyneynaa in xeer doorasho oo cadaynaya qeexayana doorasho qof iyo coda in la sameeyo oo ay gole-wasiir ansixiyaan si lamid a yani hirgelinta nidaamka axsaabta sharciga iyaduna yani maamulayo oo dhiirigelinayo in ay iyaduna ay ansixiyaan waan soo dhaweyneynaa laakiin waxaa ka horeeya waxyaaba badan oo asaasi waxa u ah dalku muddadii hadda dowladiska aan ku jirnay labadaas xeerba horaa loo sameeyey oo sharciga axsaabtana waa jiray sharciga doorashana dhowr jeerba waa la sameeyey laakiin labaduba waxay beeleen oo ay halkan hadda aan joogna markasta ugu soo laabanayna waxay ahayd yacni waxyaabaha asaasiga wa ahaayaa meesha ka maqnaa taasuy kow ka tahay yacni doorasho waa wax ay tahay inay isla ogol yihiin dhammaan dadka ay khusayso dadka ay khusaysana waa cayiban yihiin waa goobaha iyo dalku waa federaal steedada ay ka dhacaysa doorashada iyo urur siyaasadeeda iyo saamilada siyaasadeed ee danaynaya inay ku tartamaan doorasho inay isla ogolyihiin hanaanka doorashada haddii marka qolo gaara ay samayso waxay kusoo dhammaan doontaa halkii kuw kale kusoo dhammaan jireen intaa waxaa saldhig u ah oo haddana yacni kasii daranba oo aan weli hore jiri jirno tan jirta waxay tahay afar cutub ayaa madaxweynuhu rabitaankiisa gaarka ah si kastaba yacni ha ugu meelmartay ayaa loogu dhawaaqay in la ansixiyey dastuurna waa heshiis bulsho oo la rabo ummad inuu isku hayo inuu kala geeyo ma ahan laakiin baarlamaanka shalay adinkaa soo gudbiyey haddana sharcigan adinkaa laydinku soo celiyey haddii aad aqlabiyad u haysataan aad ku hor istaagtaan ama aad wax uga bedeshaan maxaa idin diidaya oo aad xukuumadda ugu eedeynaysaan
walaalay horta xukuumadda naftigeeda waxaa la rabaa hadda waxaan ogsoonahay khilaafaad aan loo baahnayn maanta oo siyaasada dalkiinu ku jiro iyadoo marxalad adag oo cadow guday cadow dowlad ay taagan yihiin in dalka u geliyay madaxweynaha hadda dalka hogaaminaya iyo xukuumaddiisaba dalku ay geliyeen buuq siyaasadeed oo aan muhiim ahayn in waqtigaa la galo taasoo ahayday dastuurka iyo hanaankiisii oo qaldanaa in dee laga hormariyo heshiisyo iyo in laisla meel dhigo iyo tabashooyinka jir in la xaliyo haddana waxaan taagannahay oon ogsoonnahay dowlad goboleedyada naftigooda shirkii ay ku ballameen bishii yani julaay lagu ballamay inuu qabsoomi waa haddana rajo aysan jirin inuu qabsoomo sababtuna ay tahay afarta cutub naftigooda ayaa dowlad goboleedyadu asoo madaxweynuhu kaga faa'iidaysanaya fursad yani dhibaatooyin iyo xaalado amni iyo mid dhaqaale iyaga haysataso kaga faa'iidaysanaya ayuu si uun heshiis ula gaaray heshiiskaasna sida madasha oo tashi qaran ay ku dhisan tahay wada ogol uu ahaa puntlandna hore ugu maqneyd somalilandna dee awel kumaysa jirin waa banankay ka taagneyd hadda marka waxay xaqiiqdii ay dul istaagtay in inay ku qanacsaneen marka hore siday wax u socdaan oo madaxweynaha keliya ula cararayna dalka ay dan ugu ahayd maanta shirka dhicila ee toban jeer la iclaamiyey ee lala sugaata waxaa naftigooda inay yani iyagu soo meelmaraan waxay aheeday horey ayay gobolaha wasiir waxay u meelmariyeen guddigii doorashooyinka iyo xuduudaha oo laba guddi oo dastuurka si gaar ugu kala dhisan ay isku dareen inay ku sheegeen dowlad iyo dowladda federaalka ay keenaysa marka hanaankaas buu ka taagnaa kanna waa lagu sii kala tegayaa laakiin wadanka waa u baahan yahay in la helo mudan xildhibaan in la helo xeerar lagu hago doorashooyinka iyo xisbiyada waa muhim weliba xilli doorashada hadda ay ka dhiman tahay laba sano iyo wax yar dowladdii dowladdan ka horreysay oo madaxweyne farmaajo uu hogaaminayay ayaa waxaa la sameeyey sharci doorasho teramkii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuudna xeerka xisbiyada la sameeyey laba xeer labaduba way jiraan marka wax micno samayn maysa ee wixii u gogol xaarayay oy kow ka tahay yacni siyaasad degan iyo heshiis siyaasadeed oo dhaba in laga gaaro khilaafaadyada siyaasada taagan amniga dalka laga shaqeeyo hay-adihii kale ee dawliga ahaa ee garsoorka ahaa ee sida maxkamadda dastuuriga ee doorasho qof iyo cod iyo hayga laheyd la helo arrimaha aas-aasiga ah dowladiskana kaalin muhiim ah ka qaadan kara khilaafaadka jirana maxaan ku rahdaye xal rasmi ka gaari kara in laga hormariya waxaan ahayd marka waxaan oo dhan waan fahansannahay waan arki doontaa ummaddan way ogaan doontaa ujeedkooda wuxuu yahay inay qabsoomayn madaxweynuhu wuu cad yahay waaqacaana wuu joodaay waxa keliya ay tahay waxay tahay muddo dheeraysi iyo inuu iska sii joogo intay waxaan ka hergelayaan iyo buuqaasi iyo in uu ka raadiyo nolol dheeraysi oo yani extension uu ka dhex raadinaya inoo cad wayna caddaan doontaa iyada naftigeena aan suurageli doonin marka marka baarlamaanka markuu idinkugu yimaado xeerkan maxaa idiin diidaya in adinku haddii sixitaan uu u baahan yahana aad saxdaan haddii wax kabedel u baahan yahana uu aad ka bedeshaan haddii la idinkaaga codbatana aada aqbashaan
waad mahadsan tahay baarlamaanku waaba shaqadiisa taas laakiin waxaan kuu sheegayaa wax hadda maanta lasoo gudbiyey horta sharci iyo xeer kasta oo lasoo saaraahi waxaa budig u ah haga dastuurka soomaaliya ee heshiiska ku tahay dastuurkii ayaa qabyo ah qodobadan qeybo badan oo ka mid ahna sida ay hadda cutubka afraad oo madaxweynuhu asiga rabitaankiisa lagu sameeyey u qeexaya ayaa cutubka maxaan ku rahday lixaad ugu soo horeeyaahay cutubka lixaad qodobkiisa lixdan iyo sagaalaad wuxuu leeyahay madaxweynuhu waxaa dooranaya baarlamaanka federaalka soomaaliya cutubka afraad oo asiga samaystana wuxuu leeyahay madaxweynuha shacabkaa dooranaya ma la gaarin marka waxaan rabnaa hor dastuurkii dhammaan in la dhammaystiro la saxo la iswaafajiyo kadib aa doorashooyinkii iyo maxaan ku rahdaye axsaabtii laga hadli karaa sababtoy tahay dukumentiga ugu weynaa ee saldhigga u ahaa ee hagaayay qaabdhismeedka dowladnimadeennuba hadduu iskhilaafsan yaho iska hor imaadsan yaho la dhammaystirin yacni wey kale oo arrimo kale oo doorasho iyo xisbiye iyo siyaasad yacni looga hadlayo meesha ma taallo marka baarlamaanka oo dhanna waa isla qabaan dabcan